saxaafadda markii loo fiiriyo filim sameeyaha kaalin weyn ayuu ku leeyahay saxaafadda gaar ahaan saxaafadda soomaaliyeed tusaale haddaan usoo qaato filim sameeyaha waxaa la dhihi karaa waa abwan oo kaleeto ama qofkii sameynayey micnaha markii loo fiiriyo fanka oo kaleeto fanaanka oo kaleeto wuu haysaa laakiin waxaa jira dad badana musica u sameeya oo sare u qaada oo wixii u qurxiya marka markii loo fiiriyo saxaafadda waxaan is dhigi karaa muuqaal sameeyaha waa kaalinta ugu weyn journalismka sababto ah haddii uusan jirin qof muuqaal sameeye ah kolleyba wax fiican ama muuqaal ama documentary ama wax la daawado lama soo bandhigin marka waa musiciankii fanka oo kale taalsii kara waaya waxaad bal nooga sheekaysaa marka aad kamarada ku duubayso muuqaalka dadka aad duubayso maxay u jeedaa kamaradaadu maxaad fiirisaa sheekada aad rabto inaad ku gudbiso muuqaalkaas bal u sharax dadweyneha
muuqaal ahaan aniga horta markaan film ischoolka dhiganayay waxyaabaha aan soo bartay markii loo fiiriyay camera ahaan waddadaan raaci jirna waxay ahayd qaacido waxaa jirta ah intii aad qofka uga sheekeyn lahayd tusi micnaha oo kaleeto waxaa waaye as hollywoodka oo kaleeto filimaanta markii la sameynayo o kaleeto badanaa they prefer in qofka wixii muuqaalka ahaa aad tusisid intaa uga sheekeyn lahayd oo kaleeto marka camaradeeda aniga inta badan waxay aragtaa sheeko sheekadaas inta badan for example hadda soomaaliya beriga imaanay o kaleeto waxaan qaadi jiray sawiro inta badan sawiradaas waxaan jeclaa anigoon caption kusoo qorin inay dadka fahmaan storiga ku jirto marka intaan sawirka iska qaadin oo kaleeto waxaan fiiriyaa in waxa ay hor yaallo ay sheeka ku jirto iskamana qaado waa garta maxaa lagu ogaadaa waxa muuqaalka aad duubayso inay sheeka ku jirto waxyaabahaad fiirisa maxaa kamid a
runtii inta badan horta markii ani street photographiga ama sawirada banaanka oo kaleeta aa qaadaysid waxyaabaha aad ku ogaan kartid waxaa kamid ah in let's say walahi inta badan ma ogaan kartid laakiin marka kamaradaada wadatid aad iska socotid waxaa arki kartaa in wax saameyn lah oo kaleeto sheeka ku jirta a aragtid sheekooyinku way badan yihiin maalin mid noocaa kusoo maraysa laakiin aniga inta badan markaan soomaaliya dhex joogo o kaleeto waxaan fiiriyaa waxaan hore loo sameynin oo kaleeto for example in saxaafaddeen oo kale inta badan waxay xooga saartaa wax already established ah ama sheeko dadka wada og yihiin laakiin waxaa jirto sheekooyin aan la ogeyn oo kaleeto sida markaad suuqa aad tegaysid oo kaleeto waxaa laga yaabaa maamo caano iska iibinayso oo kaleeto intaad iska hor fadhiisatid inaad sawiro ka qaadid oo sheekadeeda aad sheegtid xataa adigoon kusoo qoreynin captions ama qoraal waxaan ku dadaalnaa in dadkaas ay fahmaan sheekada maamadaas oo kaleeto waxaa jirtay maamo aan aan kula kulmay suuq ku yaala garoowe oo kale maybe laba sano saddex sano ka hor maamadaas marka waxay iibinaysay caano dhabanka ayay haysatay taleefonna gacanta ayay ku haysay marka sawir ayaan ka qaaday sawirka markaan ka qaaday inta badanna waxaan jeclaa in sawirka markaan qaado kadib qofka aan u tago aan dhaho sawirkaanaa kaa qaaday sheekadaada maxay tahay ama ma baxayn karaa oo kaleeto maamadaas waxaan dareemay inuu culays haysto dhanka dhaqaalaha ah maalintaas oo waxba aan laga iibsanin markii maamada u tagay sawirkaan ka qaaday sawirkaan tusiyey waxaan ku yidhi maama sawirkaana kaa qaaday sidee u aragtaa alla wuu qurux badan yahay waxsaasay igu tiri marka waxaan ku yidhi su-aalaan weydiiye waxaan ku yidhi sideed dareemaysaa sawirkaan markaan kaa qaaday oo kaleeto maxaa ka fikiraysay waxay tiri taleefonkeyga eegayey maanta ma aana shaqaynin mar horan soo fadhiistay aanihii inta badan waa haystaa waxaan fiirinaya lacagta igu hartay taleefonka lacal haddii maanta wax laga gadan waayo maxaan biil ahaan reerka u geyn doonaa oo kaleeto marka inta badan waxaa fiirinaa in qofkaas uu dareen uu ku jiro ama wax micnaha xaalad uu ku jiro o kaleeto markaasaan sawirka ka qaadnaa oo u tagnaa oo weydiinaa su-aalo ku saabsan bal xaaladda markaas uu ku jiro waa gar sawirkii ama muuqaalkii ugu saamaynta badnaa kiibu aha aad qaado sababtuna maxay ahayd aniga ahaan sawirkii iigu saamaynta badnaa wuxuu ahaa sawir aan ka qaaday magaalada hargeysa waxaan joogay meel suuq oo kaleeto oo baabuur badan isdaba marayso oo uu ku yaalo meel yaroo waddo ah oo aad u dhuuban meeshaas marka dad baa gudbayay oo isdhaafayay inta badan dhalinyarta soo koraysa ama markaa soo kacaysa oo kaleeto waxaa lagu yaqaanaa dabeecad ah in aysan inaa dhalinyarnimo badan ay ku jirto oo ixtiraam badan uusan jirin oo marka laba arday oo midna gabar ah midna wiil ah ayaa waddadaas aadka u dhuuban iskaga hor imaanayay marka waxaan fiirinayay in qaabkay waddadaas iskugu gudbi doonaan marka sawirkii waxaa sii bilaabay inaan qaado normal camarada marka waxay qaadaa sawiro badan maybe waxay ku qaadaysaa haddii aad qabato shatter speedka secondkii waxay ku qaadi kartaa labaatan soddon sawir marka anoo sawirka camarada meesha laga qaaday sawirka haya ayaa waxaan fiirinayay qaabkay isku dhaafi doonaan ma kala istaagi doonaan ma is dardari doonaan mase ixtiraamla isku garab dhaafi doonaan waxay noqotay in wiilkii gabadhii ayagoon istaabanin ee waddadii dhuubneed ay isku dhaafaan si ixtiraam leh weliba sawirka ayaan baahiyey wuxuu noqday sawirka igu saameynta badan especially markaan joogay hargeysa oo kaleeto dad badan ba aada usii qaad qaaday oo falanqeeyey aniga laftarkeyga saameyn aada u weyn ayuu igu yeeshay maxay ahayd saameynta kugu yeeshay adiga shaksiyan saameynta igu yeeshay waxay ahayd in qof walba aadan ku jaaji garayn karin da'diisa ama qaabku u eegyahay sababtaas sawirkaas waxaa iska dhaadhicay aniga labadan qof oo kaleeto way dagaalami doonaan iga leexo iga leexo anaa majir gudbaya iyo anaa gudbaya laakin waxaa iisoo baxday in ay ka duwan tahay dadka wana ay kala duwan yihiin qaabkay isku dhaafeen oo kaleeto si edab leh oo ixtiraam ku jirto ayay isku dhaafeen anigana saameyn ugu yeelatay dadkii aan u baahiyeyna saameyn badan u yeelatay waxaana filayaa in dhalinyaro badan ay wax ka barteen markay gabar jidka kaga hor imaato kaleeto qaabka ixtiraamka leh ama jidka ugu baneeyaan ama isku dhaafaan
waxaa la yidhaha qalinku waa ka awood badan yahay soodhka waxaa la yidhaahdaa halkii sawir wuxuu dhigmaa kun erey xilligan lagu jiro waa xilli adag markay noqoto saxaafadda iyo amnigeeda muuqaalka iyo kaamaraduna wayba kasii awood weyn yihiin qalinka iyo iyo sawiradan caadiga marka halis intee la eg baa ay la kulmaan dadka muuqaalada duuba sawir qaadayaasha ama filim sameeyayaasha adigoo kala dalkeena horta caqabado badana iska jirta sawir qaadayaasha keliya maahane suxufiyiinta ayaa halis badan la kulma laakiin markii halista loo fiiriyo waxaa kasii daran sawir qaadayaasha sababtaa ninka suxufiga waxaa laga yaabaa in radio radio yar iyo qalin iyo bug inuu jeebada ku wato laakiin annaga markii aan nahay sawir qaadayaal waxaa laga yaabaa kamarad weyn iyo kamarad sawir lagu qaaday iyo qalab badan inaan wadano jidkana aan la istaagno qofkii raba inuu waxyeelona soo gaa gaarsiiyana si fudud ayuu nagu bartilmaameydsan karaa sababtoo ah waxaan wadanaa qalabkii lagu garanayay inaan suxufinhay waddankeena hadda aan joogno kolleyba inkastoo sanadihii lasoo dhaafay oo isbedel badan yimid inta badanna caqabadihii lagu hayay suxufiyiinta ay sii yaraadeen laakiin still waxaa jiro meelo qaarkood markaad tagtid aada la kulmi karto waxyaabo handadaad iyo waxyaabo naftaada halis gelin kara
waaye aan ku siiyo fariinta ugu dambeysa aad u dirayso suxufiyiinta soomaalida guud ahaan suxufiyiinta soomaalida guud ahaan waxaa halkan fariin uga dirin lahaa in saxaafadda ay laba af leedahay dalkeenana waktiga hadda la joogo uu u baahan yahay saxaafad positive ah uusan u baahneen saxaafad negative ah macnaha waxaa ula jeedaa ma ahan in wixii saxda ahaa oo jiray ama wixii dhacay inaan la sheegin oo la qariyo laakiin aniga ahaan haddartaan waxaan aada uga shaqeeyaa arrimaha documentary ayaan sameeyaa laakiin waxaan ugu xeel dheeraha inaan sameeyo fariimo ama barnaamijyo positive ah oo ku aadan dadka inay ku dalxiisi karaan dalkooda oo kaleeto sanadihii ugu dambeeyey meelo badan oo soomaaliya kamid ah ayaan tegay waxaa soo gudbiyey muuqaalo kala duwan oo ka turjumaya meeshaas aan tegay waxaan dareema marka isbedel badan inuu yimid oo dhinaca tourismka ah dhalinyaro badanna social mediaha ama baraha bulshada igala soo xiriirtayna mar walba ay weydiiyaan magaalada tagtay mala tegi karaa qaabka loo tegi karo markaan u tilmaamo kadibna waxaa arkay in dhalinyaradii ay ku dhiiradeen inay dalka gudihiisa ay ku dalxiisaan haddii muuqaal ka duwan magaalooyinkaas aan soo gudbin lahaa waxaa dhici lahayd in magaalooyinkaas aan la tegi lahayn oon lagu dalxiis lahayn marka waxaan ula jeedaa haddii saxaafadda aad si saxa u isticmaashid oo wax positive ah soo gudbisid dalkana u ron in saameyn badan ay ku yeelan karto dadka qaarkii taa micnaheeda ma ahan de in wax saxa ah ama jira aan lasoo gudbinin waa sax suxufiga wuxuu u baahan yahay wax dhabta ah oo jira inuu soo gudbiyo laakiin waxaa kasii ama aan aniga tala ahaanteeda aan dhiiban lahaa in dhinaca positiveka especially waddankeena oo kaleeto markaa googleka fiirisid waxaa kusoo baxaya in waxyaabo badan oo negative ah ay ku jiraan warbaahin kale oo caalamka ahna waddanka markay imaadaan ee interested ay ku yihiin burburkii iyo waxyaabihii dhacay waxaa jeclaan lahaa marka in saxaafadda gudaha ay xoogga saarto in muuqaaladaas foosha xun oo googleka soomaaliya ugu jira ay tirtiraan sida ay ku tirtiri karaanna waa ma ahan inay diliid batanka ay taabsaane waa inay muuqaalo kale oo la tartama oo qurux badan ay geliyaan si waddankeenna dadkeenna ee marka hore u arkaan in waddankeenna uu meelo badan oo nadiifa uu leeyahay laguna dalxiisi karo wax qurux badan uu leeyahay marka waxaan kula dardaarmayaa dhalinyarada suxufiyiinta in dhinaca positiveka